walaalayaal waa arkaysana u malaynaa dhibka iyo khasaarada aan maanta la kulannay aad arkaysana umalaa suuqaaneed waxaa la yidhahaa sookomujinga wuxuu ku yeelaa wadnaha magaalada wajeer wajeer east constituency wadnaheeda ayuu ku yaalla suuqaaneeda waxaa ka ganacsada dad aan khasyaas lahayn maamudhin ayaa ka ganacsada dhallinyarada ka ganacsada qaf aan maanta ka ganacsanaynin male suuqaanayto aad arkaysin suuqaanayto waxaas ku yaallaa saldhigga iyo caasimada wajeer town ayuu ku yaallaa qof walba oo meel walba ka yimid meeshaanu ka ganacsaa maryaa lagu iibiyaa cunto baa lagu iibiyaa wax aan lagu iibinayna male sharqaabo baa laga tashaa wax aan lagu cuntaa lagu kariyaa wax aan laga suubinayna suuqaanayto male amboogaa lagu iibiyaa markaa suuqaanayto waxaa waaye wadnihii ee dadweynaha reer wajeer waxaa ka ganacsaday intaasoo khasaase intaasoo milyans oo maanta khasaare eh ayaan la kulmahaynaa waa arkaysana umalayna waxaa kaloo dhib aan la kowsan waxaa waaya faya brigeedkii shayga looga talagalay in ay dabka inay dabka ay joojiyaan looga talagalay faya brigeedki county government mid bay leedahay waa mid iska yar biyihii waa ka dhammaadeen kenya airport authority mid weyn bay leedahay xilligaanayto wan hour gudaheed wax noo imaada oo maanta kaalmo aan ka haysanana ma jiraan kenya airport authority kenya defense forces ayakan waxay leeyihiin mashiime ayntaane oo dibka lagu doodiya hadda waxaa la qaybay jeeshka dhammaan inuu meeshaan imaado oo dabkaanayto damiye ayaa la qayb soo waa arkaysana umalaynaa dhibka dhibka dhacay sitii markii waxaan ku jirin suuqaanayto male marka waxayd arkeen dhibka waa arkaysin marka walaalayaal waxaan in leeyahay naftii dhallinyarada naftigoodii iyo noloshoodii khatar baa gashay maamboodhinka khatar baa gelaysa hataa waxaa lagula dagaala gacnaha lagula dagaala si lagu damiye dabdamis ma yaalla meeshaanayto ma yaalla marka waxaan u malaynaa meeshaan khasaarada aan ku sugan waa khasaare aad u weyn waxaan leeyahay international community the national county government wherever they are all the political leaders in the country inay imaadaan oo dadkaanayto ay caawimaad degdeg ah loo keena sifa aan ku soo celinna nolosha iyo dhaqankii iyo beemusterkii suuqaanayto inaan soo celinno ayaan doonayna maalin dhexdaadee ruuto ayaa joogi wooyun imaada azimiyo ninka liya rayle amolo dhiga ayaa inta joogi wuu in imaada dad allahay dadka joogeen nationalkii oo kuula raadsanay ama dadweynaha caawimaad ka rabay oo xilligaan siyaasadda jooga waxaan ka baryaynaa iyo international community iyo national inay imaadaan oo dadkaanayta caawimaadka ay keenaan